mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda beeraha dowlad goboleedka galmudug ayaa magaalada baxdo ee gobolka galgaduud kusoo xiray tababar ku saabsan tacbashada wanaagsan ka hortaga cayayaanka beeraha iyo cudurada ku dhaca beeraha tababarkan oo ay ka qayb galeen iskaashato beeraleyda beeraleyda degmada baxdo iyo xubno kale ayaa markii uu soo idlaaday waxaa tijaabooyin lagu sameeyey beeraha ku yaala degmada baxdo ee gobolka galgaduud qaar ka mid a dadkii tababarka ka faa'iideystay ayaa ugu horreyn ka hadlay goobta iyaga oo ka warbixiyay waxyaabaha ay ka faa'iideen muddada uu tababarku socday meeshaan siminaarku nooga socday maxaa yeelnay yeelay wax badanaan ka faa'iidnay haddaan geedihii inta meesha ka bannayna beerihii aan geeda aan ka soo saaraynay geedkii waxaan ugula aadee ku reeyahay aan aan helnay inuu geedka aan jarayna asagu ciiddii oo haddee kuraan ka jarayna nafaqa u yahay oo meeshaas aan geedka ka bannayhaynaa uu haddee ku royo aan geedkii la jarina asagii haddee meesha loo daayo geedka geeskiisana aan beero karno halka annagu aan islayn geedkan wuxuu kuu dhibaa oo geedku waa ku gubaa ama hooskiisa wax kuu dhibaa waxaan halkan uga mahad celinayaa wasaaradda beeraha oo ku qabatay mashruuc degmada baxdo mashruucaas oo ku saabsan sida maaragta beeralaydu ay uga faa'iidaysa lahaayeen mashruuca ay uga faa'iidaysa lahaayeen maadaama uu dalku yahay oo degmadu ay tahay degmo ay ku cusub yihiin beerta oo beeruhu ay ku cusub yihiin oo aan wax soo saar hore lahayn laakiin hadda maaragta bilow ay yihiin sidoo kalena xaleed cabdulaahi nuur oo ka mid a macallimiintii tababarka bixinayay ayaa ka warbixiyey muhiimadda tababarkan iyo waxyaabaha lagu baranayay wixii macquula oo aan u gudbin karno inaan u gudbinno aan isku dayaynay sida ay u xiisaynayeen sidaay ugu dhegtaagayeen ugu dhegraaricinayeen aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin oo annaga lafteenna xiisana gelisay runtii inaan aan wax sheegno oo wax sharaxno sababto qofka markuu xiisaynayo wixii oo uu maaragtay su-aalo ku weydiinayo waa wax maaragtay loo xiisoodo oo runtii wixii uu hayo qofka inuu soo daayo ku kallifaysa marka insha allahu tacaala
ugu dambeynna agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka galmudug cumar cusmaan ciid ayaa soo xiray tababarka isaga oo ka qaybgalayaasha kula dardaarmay in ay si wanaagsan uga faa'iidaystaan aqoonta ay ku barteen tababarkan
sida macallinku uu sheegay adduunyada ama ummadda kale siday u dhaqanto iyo sida aan u dhaqmayno xoogaa wax yaray ku kala duwan yihiin horta bal inaad ayadaas maarata isheeg aad ka samaysaan aad maarata isheeg aad tala ka samaysaan oo horumar ah ka samaysaan maxay tahay sideeda shay markii la bilaabayo ama guri ha ahaado ama beer ha ahaado ama ganacsi ha ahaado inkeys xoolaha ha ahaadeen waxyaabay maanta aan observationga markaan soo samaynayna aan soo aragna waxaa ka mid ahayd waxyaaba saacidaya bacadkii saacidaya ciiddii saacidaya bidaysi saacidaya waxaan leenahay reebaxdow ha saacidinina oo idinku gacmihiinna ha ku saacidinina wasaaradda beeraha dowlad goboleedka galmudug ayaa muddooyinkii dambe waday dadaallo lagu horumarinayo wax soo saarka beeraha deegaanada galmudug iyadoo tababara siinaysa qaar ka mida beeraleyda deegaanada galmudug